xaafadda hodan ee magaalada garoowe ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo ay iska kaashadeen maamulka xaafadda hodan iyo qaar ka mid a bulshada ku nool xaafaddaasi ololaha nadaafadeed ayaa waxaa si gaar ah loogu sameeyey laba laamood oo ka mid ah xaafadda hodan ee magaalada garoowe kuwaasi oo kale ah laanta alxigma iyo laanta sheekh yaasiin ee xaafadda hodan gudoomiyaha xaafadda hodan ee magaalada garoowe jurmi cabdikariim ayaa ka warbixisay ujeedka ololaha nadaafadeed iyo goobaha ay ka sameeyeen halkan waxaanu saakaynahay xaafadii hodan waxaanu qaadnay ololo nadaafadeed ololaha nadaafadeed waxaanu ka qaadnay xaafadda hodan waxaanu saakay ka qaadnay laba laamood laanta alxigma ee xaafadda hodan iyo laanta xaafadda hodan ee sheekh yaasiin halkan waxaanu ka qabannay ololo ballaaran waxaanu ku shaqaynay si mutadawacnimo ah waxaanu u shaqaynay dalkayaga iyo dadkayaga waxaa nagala soo qaybgalay degmadii waxaa nagala soo qaya dhowrka caydaruus waxaa nagala soo galay madax nadaafadda faadumaa yuusuf waxaa nagala soo qaybgalay agaasimaha xaliime cabdulqaadir iyo xiriirka xaafadaha madaxa xaafadaha iyo xiriirka xaafadaha xaafadihii way ku dhan yihiin hodon xaafadda hodon waa xaafad dowladdu way og tahay markhaanti bay ka yihiin madaxda hadda nala joogtaa way nala shaqayn jireen ma cusbin ma aanu cusbin weliga ayaanu xaafadda ka shaqayn jirnay sidaanay si lamida baanu u shaqaynaa hagarla'aanah haddana waxaannu mas-uuliyadda dowladda hoose u sheegaynaa iyagoo mahadsan inaannu la shaqayn doonno sida ugu qurux badan iyo sida ugu daacadsan iyo sida ugu munaasibsan inaannu ka shaqayn doonno saakay labaiyo tobanka reerho markaanu tukannay wacyigelinta aanu bilownay iyo nadaafadda waa isku wadnay waxaa la aaminsan yahay dowladda hoose iyo guddida xaafaddu inay qashinka iska leeyihiin balse annagu waa ku noqnoqonaynaa ololaha nadaafadeed ayaa door muhiima ka qaadanayo sare u qaadidda biliicda iyo nadaafadda xaafadda hodan ee magaalada garoowe si gaar ah laamaha alxigma iyo sheekh yaasiin oo ololaha nadaafadeed laga sameeyey